أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andulus aa ka idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa kamid ah wilaaya islaamiga ee mudug ayaa faahfaahin ka bixisay dagaalo culus oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada mudug howlgallo kala duwan oo lala beegsada cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo bokool wilaaya islaamiga ee shabeelle ayaa diyo u kala qaaday beelo walaala ah oo ku dagaalamay deegaan ka tirsan wilaayadaas diyaaradaha dowladda xabashida ethoobiya ayaa duqeyman xoogan ka geystay gobolka amxaarada xilli sargaal ka tirsan tigreega uu ku baaqay in amxaarada la laayo wilaaya islaamiga ee jubbada hoose ayaa hiiladooda ku wareejisay dad maxaabiis ah oo mujaahidiintu ay ku soo furteen weerar ka dhacay deegaanka buulo xaaji ee hoostaga magaalada kismaayo xildhibaan ka tirsan riddada ayaa sheegay inuu fashilmay shirkii murtadiinta uga socday magaalada muqdisho isagoona dhanka kale xaqiijiyey in murtad garguurta uu doonayo muddo kororsi munaasabad nabadoon lagu caleemsaarayay ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaaya saamiga ee jubbada dhexe wilaaya saamiga ee good ayaa mashruuc kobcinta dhanka xoolaha u sameysay xoolo dhaqatada ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayadaas والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa subaxnimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha rabiicu thaani sanada kun afar boqol afartan iyo lix xijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan wilaaya saamiga ee mudug ayaa faahfaahin ka bixisay dagaallo culus oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada mudug faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabduqaadir maxamed rabbaani sheekh xasan abu xamse waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa faahfaahinno ka bixiyey dagaallo shalay lagu jabiyey maleeshiyaadka dabadhilafyada murtadiinta oo ka dhacay deegaan dhaca duleedka koofureed ee qaycad ee wilaayada mudug halkaasoo ay gacanta ku hayaan ciidamada mujaahidiinta dagaaladan oo ay soo qaadeen maleeshiyaad isku keenkeen ah ayaa ku jabay tiro sideed jeer ah markii halkaas looga laayay in ka badan labaatan isugu jirta askar iyo saraakiil waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abu jacfar oo ay wareysatay idaacadda islaamiga ah al'andalus ayaa tibaaxay in dagaaladii shalay dhabarjab weyn uu ka soo gaaray maleeshiyaadka murtadiinta ayna dib ugu laabteen halkii laga soo abaabulay alxamdulilah allah baa ku mahadsan awooddaas isagaa iskale isagaa naga guuleeyey intaan xaqiijinnay nimankaa dhaawacooda iyo dhimashadooda markii la isku daro inta annaga aan xaqiijinnay waxa weeyaan saddex iyo labaatan dhimasho iyo dhaawac isugu jirta waayo inta annaga aan xaqiijinay waa uun isdhahaysato qashan oo waxaan maxawiisliiga la yidhaahdo iyo bangaraafta kuwa la yidhaahdo iyo magaranaysaa dagaalka waxaa qayb ka ahaa saliidiyiinta maraykanka qayb ka ahaa adigu isdhahaysato waxay ahaayeen murtidiin iyo saliidiyiin iskugu jirtay ahaayeen oo magacyo kala duwan leh maleeshiyaadkan murtadiinta ayaa dhowr jeer oo hore sidan oo kale ugu jabay dagaalada ay ku soo qaadayaan dhulka lagu maamulo shareecada islaamka iyadoo dib loogu celiyey dabadhilifyadaas deegaanada wasil iyo barigeeda fog ugu dambeyntiina dagaaladan shalay ka dhacay duleedka kaycad ee wilaayada mudug waxa ay ku soo beegmayaan iyadoo sidaas oo kale dhowaan maleeshiyaadka dabadhilifyada murtadiinta ay weerar ku soo qaadeen deegaano dhaca duleedka degmada ceeldheer halkaas oo cadowga looga dilay tiro tobaneeye ah oo maleeshiyaadka dabadhilafyada murtadiinta ah jasaaka allaahu kheyran walaalka rabbaani howlgallo kala duwan oo lala beegsada cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo bokool dhanka bokool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay howlgal qaraxa ka fuliyeen goob ay fadhiyeen maleeshiyaadka murtadiinta oo ku taalla gudaha degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bokool waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal murtad dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaalla culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida ethoobiya iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka awdinleh ee hoostaga magaalada baydhabo wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa diyo u kala qaaday beelo walaalaha oo ku dagaalamay deegaan ka tirsan wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxamed waxay ahayd munaasabad ballaaran oo wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe heshiis buuxa ay kala dhex dhigtay beelaha walaalaha ah ee daawud iyo moblen oo ka wada tirsan beelweynta abgaal oo ka mid ah beelaha dega wilaayada shabeellada dhexe munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada balcad ayay wilaayadaas sidoo kale diyo u kala wareejisay labada beelood beesha daawud ayaana wareejisay diyada afar qofood oo laga dilay beesha moblen halka beesha moblen dhankeeda ay wareejisay diyada laba qofood oo laga dilay beesha daawud odayaasha labada beelood oo goobta ka hadlay ayaa kala wareegay diyada iyagoona sheegay inay heshiiyeen mahadcelin ballaaranna u jeediyey wilaayada islaamiga shabeellada dhexe annagoo ah beeshii moblin ismacaan gaar ahaan yabadhaalo moblin annagoo wareejinay laba nin diyadooda oo lacag dhan toddobaatan iyo laba kun waxaan walaalaheen ku wareejinay daa-uud laba nin oo xaggeena jirtay ayakana waxaan kala wareegnay boqol afartan iyo laba kun oo afar qofood ahayd marka waxaan leenahay insha allah haduu layihaho gogoshan waxaa noo dhigtay wilaayada islaamiga gaar ahaan degmada balcad annagoo ah beesha moobleen walaalahayn beesha daa'uud ayaan muddo dhibaato ay naga dhex taagneed hadda walaayada ayaa kukulanoo dhigtay marka waan heshiinay magtii yaan isku lehenna waa kala qaadanay walaalahayn daa'uud waxaan u wareejinay toddobaatan iyo laba oo ah laba qof diyadood annagana waxaan kala wareegnay boqol afartan iyo laba kun oo ah afar qof diyadood annagoo ah beesha iyo walaala awdig moobleen waxaa wareejinay laba qofood oo daa-uud ah diyadood annaga iyo walaalahayne waxayna kala dhex maray degmada balcad walaayada islaamka sharafta leh aanoo dhigtay gogol beri aan ku kala baxnay ununkoo walaala ee gacmaha ishaysano aan ku kala tagnay annagana boqol afartan iyo laba kun afar qofood diyadooda aanu lagu wareejiyey aankoo ah beesha daa-uud waxaa gol noo dhigay walaayada islaamiga oo shabeellaha dhaxa ah waxaan ku kala baxnay walaalahayn moobleen boqol afartan iyo laba kun oo u dhiganto aan siinay oo u dhiganto afar nin aankana waxayna siiyeen toddobaatan iyo laba kun oo u dhiganto laba nin walaaya islaamkana ku mahadsan ilaah ku mahadsan walaaya islaamka kusii mahadsan wabilaahi towfiiq anunkoo ah beesha daa-uud oo anigoo odayaasha ka mid ah waxaan idaacadda ka sii dayhaa walaalahayna moobleen inaan heshiis kala qaadannay oon sida diilmaa salaan wanaagsan sabca wanaagsan isku duugnay oo walaayada islaamiga ee degmada balcad gogol wanaagsan oo haybad le noo dhigtay inay heshiis noo kala saxiixday inaan ka qaadannay toddobaatan iyo laba kun oo laba nin ah inay ayakana ku wareejinnay boqol iyo afartan iyo laba kun oo afar qofood ah aan idaacadda ka sii dayhaa walaayada islaamiga ee degmada balcad waxay noo dhigtay gogol gogoshaasoo ah lama walaalo eh oo in badan dhibaato ka taagneed moobleen iyo nimanka la yidhaahdo daa-uud walaalahayna muxuu ahay moobleen waxay nagu wareejiyeen toddobaatan iyo lama kun oo u dhiganto laba qofood boqol iyo afartan iyo lama oo afar qofood u dhigantana anakaa ku wareejina wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa dadaal ku bixinaysa nabadeynta beelaha walaalaha ah ee wadadega wilaayada kadib markii xurguf ay soo kala dhex gasho waxaana heshiisiinta beelahan ay ku soo aadaysaa iyadoo deegaanada ay duulaanka kaga sugan yihiin maleeshiyaadka ridada shabeellada dhexe ay ka jiraan dagaal beeleedyo ay gadaal ka riixayso kooxda ridada soomaaliya kuwaas oo galaafaday nolosha tobanaan qofood jasaaka allaahu kheyran walaalka cabdiqani diyaaradaha dowladda xabashida etoobiya ayaa duqeyman xoogan ka geystay gobolka amxaarada xilli sargaal ka tirsan tigreega ku baaqay in amxaarada la laayo tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkay nuur cali warsame abuushiiba wararka ka imaanaya dalka etoobiya ayaa sheegaya in diyaarado dagaal oo ay leeyihiin ciidamada dowladda kaafirada etoobiya ay duqeymo culus ka geysanayaan deegaano ka tirsan ismaamulka amxaarada ee waqooyiga dalkaasi dhaca oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka ee loo yaqaano faano ilwareedyo dhanka deegaanka ah ayaa soo tebinaya in duqaymaha xooggoodu ay ka dhaceen deegaanada garjaje oo u dhow xarunta ismaamulka baxardaar iyo maraawi meeja waqooyi meeja koonfureed iyo ajfer oo ah deegaano ku yaala duleedka gojam deegaanadan duqaymaha martigeliyey ayaa waxaa ka dhacay dagaallo culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka faano iyo ciidamada militariga dowladda halkaas oo laba toddobaad ka hor etoobiya ku soo gashay duulaankeeda cusub ilwareedo maxalli ahna waxa ay tilmaamayaan in ciidamada dowladda xabashada etoobiya ay isticmaalayeen diyaaradaha qumaatiga u kaca ee dagaalka iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee darooniska goobjoogayaashu waxay sheegeen in ciidanka militarigu beegsadeen xarimo iskuulo iyo weliba goobo kale oo rayidku ku badan yihiin waxaana dadka duqaymahana khasaaraha ka soo gaaray ka mid ah dad shacab ah oo isugu jiray haweenay oo carruur inkasta oo tiro rasmi aan la helin beereley ayaa sidoo kale ka mid ah dadka la beegsaday wararku waxay intaasi ku dirayaan in gantaalada ay tuurayeen diyaaradaha dagaal ee ciidamada etoobiya aysan qaarkood qarxin sababo la xiriira dhoobada dhulka oo qoyan dhanka kale samora moxamed yunis oo ah taliyihii hore ee ciidanka difaaca ee etoobiya xilligii melazanawi ayaa ku baaqay in la xasuuqo dadka amaxaarada ah generaalkan tigreega ah ayaa nidaamka abiy axmed ugu baaqay inuu gacan bir ah kula macaamilo maleeshiyaadka fano oo uu ku sifeeyey kuwo halis weyn ku ah amniga qaranka etoobiya sida uu hadalka u dhigay generaalkan ayaa sidoo kale sheegay in dadka amaxaarada ah ay yihiin kuwo cadow ku ah dadka tigreega sidaas daraaddeedna uu ku baaqayo in la xasuuqo balse dadka baraha bulshada wax ku qora ee ka soo jeeda qowmiyadda amaxaarada ayaa generaalkan ku eedeeyey inuu mas-uul ka ahaa xadgudubyo kala duwan oo ka dhacay welkeyd gambeela iyo xitaa dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga xabashada ku hoos jira kuwaasoo lagu kacay xilligii melazanawi oo uu ninkan ahaa taliyaha ciidanka jasaaka allaahu khayran walaalka abuusheba wilaaya sahmiga jubbada hoose ayaa eheladooda ku wareejisay dad maxaabiis ah oo mujaahidiintu ay ku soo furteen weerar ka dhaca deegaanka buulo xaaji ee hoostaga magaalada kismaayo faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen bashiir muxidiin abuayman fukulcaani waa xadiid shariif ah oo laga wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam ahna amar ku socda ummaddiisa taas oo lagu farayo inay u gargaaraan mid ka dhiban ahaah ee cadowga maxabuus ahaanta u haysto allaha fadligii iyagoo fulinaya amarkaas waxay halyeeyada tawxiidka xarakatu shabaabul mujaahidiin si gaara ciidamada tawxiidka ee jubbada hoose maalinnimadii axadda oo ay taariikhda ku beegneed tobankii bishan rabiicu thaani xabsiga cadowga ee deegaanka buulo xaaje ay ka soo xoreeyeen maxaabiis muslimiin ah kadib weerar xooggan oo ay ku qaadeen deegaanka kuna dileen askar ka tirsanaa murtadiinta iyagoona ugu dambeyn la wareegay gacan ku hinta magaalada dadkan oo u badnaa xoolodhaqato iyo beerley oo laga qafaashay deegaanadooda ayaa loo geystay dhibaatooyin kala duwan muddadii ay xabsiga cadowga ku jireen ciidanka mujaahidiinta ayaa furashadooda kadib u soo kaxeeyey deegaanada ammaanka ah ee ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose intaasi kadib maamulka wilaayada ayaa soo dhoweyn u sameeyey waxaana lagu wareejiyey eheladooda kadib munaasabad kooban oo ka dhacday deegaanada dhaca duleedka magaalada kismaayo ugu horeen maxaabiista oo furashadooda kadib la hadlay idaacadda islaamiga ee andalus ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinkii uu cadowga u geystay muddadii ay xirnaayeen shaqadeyda waxaa waaye beere iyo riyer iyo waxbaa iska raacdaa marka anigoo iska joogan baa liisoo qabtay waxay iisoo qabteen anigoo buulahaaja inta imaaday galiir galiira fuus ku jirtay shubanaya ay gurigay ii qabteen xabsigaan lay dhigay muddo sideed habeenaan ku xirnaay waxay u eedayn inaan inaan al-shabaab ahay qoryaha al-shabaab aan u gada oo maxaan ku yidhahdaa al-shabaab aan la shaqeeya oflas ay soo wacaan ay u dacweeyeen habeen kasta markay sagaalka la gaara oo qaadka kuqilay nin yidhahda cabdixabash oo kooxda kooxdaas ah markii qaadka ka dhamaado xilligaas oo saaxlahay asleeyahay iisoo bixi rgaa iisoo bixi iisoo iisoo bogsiyey jirdil iyo ceeji waxaa isoo gaaray jirdil madaxa waa laga garaacay dhabarka waa laga garaacay anigu xaaladda ku jiro oo waa i xirtay habeenaan ugu beri maalinka dambe dhahaas ii xiray bacaas indhaha ii geliyey sida jid gac ilahay mid hore maxoga aan xanuuni jiray maxoga waan ka jabay il waan beelay naqsas ilahay anagoo yaaban oo nooballan waa cawadaan ku dilaa is leeyahay oo meeshii xabsiga xaarkii iyo kaadada iyo martaga iyo bakta quranka dhex aalla ayaa al-shabaab meesha ay amaartay waxay dhanka kala muujiyeen farxaddooda mahadcelin allah subxaanahu wa tacaala kadib waxay u mahadceliyeen ciidamada mujaahidiinta ee ka soo xoreeyey gacmaha murtadiinta shaadala diriirka ah anigoo meesha ku xiran xalay laysoo qabto waa shan saac marka layfurinaya lix saac ay ahayd haddii muslimiinta alxamdulilah xarakada al-shabaab aas ilaahay inoo keenay farxaddayda alxamdulilah anigoo ehli musliminta asirkeeda lihii jibaadaya oo isleeyahay cawada dalada cawada koleeta inoo taala isleeyahay aas muslimiinta aas ilaahay arka inoogu soo riday maasha allah haddana alxamdulilah haddii gacantan lagu dhigay waxa dhibaato ah darbaxato iska dhaafata garabkaana mid kasta lama qabanayo maradaana kor laga qabanayo alxamdulilah xarakada alxamdulilah madaxada kor allah ka yeelay annaha xaaladeyda saas ay tahay oo dhammaantayna xaaladeyda noocaas ay tahay ayaa waxaa ilaahay noo keenay jundiga ilahay ilahay noo keenay waana na furtay marka hadda waa nabad qabnaa alxamdulilah nolol fiicnaan ah, macnaha na- nala siiyey lacag baa nala siiyey hadda alxamdulilah dad walaalahay nala jirnaa waa nala soo dhoweeyey kii cadow cadowga noogu soo furtay noogu soo dhoweeyey hadda waa laba nahay alxamdulilah oo meesha nabadoonada waa sidaa nagu wareejiyey hadda alxamdulilah waa wax dhib maqabna waa waxaan joognaa anagoo kacbada joogna noloma tahay anagoo dareemayna farxad ragga qaar ayaa farxad la ooyey waxaan filinayna ma helin waxaba waxay ahaayeen wax aniga noola soo diray camal ay ahaayeen oo in aniga nagu furna ilaahay noo soo diray marka alxamdulilah islaamka dhan bulshada bulshada usoo horeysay waayo dad masaakiin ah oo xoolahooda israacanaya oo darahooda israacanaya dadna waxba ka wadanan oo jirbilaya malasa la dhibaataynaya oo la furtay waa guud islaamka dhan usoo horeysay oo nafsi joogo annagoo meesha iskagu jirno oo dayacan waxaan uursanaa inaan aan ogeyn hadda wax ehelka inay qaraaba inaan naga warqabana ay jirin hadda wax dambi leh oo macnaha dad dambi lagu soo qabsaday oo dambi u xiran aan ahayn isaga ciyaaraya lafta meesha guddoomiyaha ka asnuu ciyaaraya muslimiinta ilaahay noo keenay waa ku guulaysanaa alxamdulilah rabbilcaalamiin waa naala daabay ugu dambeenna mid ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonnadii lagu wareejiyey maxaabiistan muslimiinta ayaa si dareen le uga hadlay howlgalkii fariidka ahaa ee mujaahidiinta ay ku soo furteen maxaabiistan kuwaasoo ku jiray saldhiggii cadowga ee deegaanka buule xaaji anigoo ah cismaan nuno cabdi oo ka mid ah nabadoonyadii nimankaas oo dhibaato fara badan iyo jirdil iyo ceeji iyo mashquulaad fara badan ay ka muuqdaan oona waxaa dheer qoradii barjiix ee buulxaaji ayaa maanta eekoo ma aragtay caafimaad qabo na lagu soo wareejiyey oo toban beri isaga toban beri xirnaay ayaa maanta na lagu soo wareejiyey waxaa in badan mahadsanbata allaha waaxidka marka kale waxaan u mahadcelinaynaa walaayadii ama mujaahidiintii ama al-shabaab guud dadkii wanaagaas badan u sameeyey dhallinyaradan oo meesha ku dhibaatootay oo toban beri ishayo toban beri ku xirnaaday ayaa in badan maxad u celinaynaa annagoo suldaamiintii ayaa maanta lagu soo wareejiyey oo kana tirsan suldaamiintii ee beesha ormala marka insha allah inta jirta waa intaa howlgallada noocan ee lagu soo furanayo maxaabiista muslimiinta waxay mujaahidiinta dhowr jeero hore sidan oo kale uga sameeyeen magaalooyin fara badan oo uu haysto cadowga allaah oo aan ku xusi karno magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso halkaasoo ay ka dhaceen weeraro fariid ah oo ugu dambeyn lagu soo furtay maxaabiist muslimiin ah oo aad u tiro badan kuwaasoo ugu dambeyn sidan oo kale loogu wareejiyey ehelkooda jazaaka allaahu khayran walaalka bashiir xildhibaan ka tirsan ridada ayaa sheegay inuu fashilmay shirkii murtadiinta uga socday magaalada muqdisho isagoona dhanka kale xaqiijiyey in murtad garguurta uu doonayo muddo kororsi tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen suheyb cabdulaahi murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah xildhibaanada baarlamanka dawaaqiidda ah ee ridada islamarkaana ah siyaasi aad u mucaaradsan xasan gurguurte ayaa sheegay inuu fashilmay shirkii madaxda ridada iyo kuwa maamul goboleedyada uga socday filla soomaaliya murtad cabdiraxmaan cabdishakuur waxa uu sheegay in arrimaha shirkaas uu uga baxay madaxa maamulka ridada jubbaland ay tahay muddo kordhin uu doonayo xasan gurguurte iyo inuu gacanta ku dhigo natiijooyinka doorasho gaaladka wuxuu intaa raaciyey in gurguurte uu doonayo inuu samaysto muddo korarsi isla mid ah iskudaygii farmaajo balse aysan ka aqbali doonin runtii waa ayaandarro weyn in madaxweynihii oo laba sano iyo bar muddoxileedkiisii ay gudubtay oo sanad iyo bar keliya ay u dhiman tahay in xaaladaas uu maanta dalkii ku sugan yahay waxaan u jeednaa in dowlad goboleedyadii iyo dowladda federaalka ahaa ay sii kala siibanayaan horaan u sheegnay inaan isla sii soconaynin wax iska cad ayay ahayd sababtoo ah waxa lagu heshiinaya wax suuragala ma ahayn dowladda dhexe iyo madaxweynaha federaalka oo oo taagan hal guddi doorasho ayaa la dhisayaa oo laga bilaabo doorashada heerkeeda deegaan degmooyine hoose heer deegaan golayaal deegaan heer dowlad gobol iyo heer federaalba hal guddiyaa isku qabanaya taasoo qof walba ay u caddahay inuu doonayo madaxweynaha doorashada bilaawgeeda dhammaadkeeda inuu asaga kontaroolo natiijo asaga uu ogyahayna uu ka soo saarto meeshaas ay qof walba u caddahay taas waay midda hadda la isaga hor yimid oo la isku diiday waxaan kaloo ognahay in waxa la doonayaa aysan ahayn doorasho qofiicad ah laakiin baadilka loola jeedana ay tahay in da muddo kororsi lagu hadlan maantana waa maalin madaxweynuhu muddo kororsi usoo fadhiya horteenna ayuu imaan doonaa oo shaki noogama jiro madaxweynihii asaga ka horreeyaa sidaas oo kale laba sano oo dheeraada dalbaday soo doorasho qofiicada u qabto markay ka dhammaatay muddoxileedkii haddana madaxweynahaanu intii yare tactica tactica tii hore ka yara duwan uu isticmaalayaa oo wuxuu isleeyahay adoo markay kaa dhammaato ha bilaabin hadda sii bilaaw hadalka murtada cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa imaanaya iyadoo muddooyinkii dambe uu aad u sii kordhayo khilaafka ka tagan kooxda ridada soomaaliya kaasoo salka ku haya arrimaha doorashooyinka siyaasiyiinta mucaradka ayaana sheegaya in gurguurta uu dhabbaha u sii xaaranayo sidii uu ku sii joogi lahaa kursiga ugu sarreeya dowladda ridada jazaaka allaahu khayran walaalka suhayb munaasabad nabadoon lagu caleemi saaraya ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wiilaa saamiga ee jubbada dhexe walaalkeen cuthmaan axmed dhuuw ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo xafladda oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay huulka sumaye ee magaalada jilib taas oo lagu dooranayay nabadoonka beesha shade ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe xafladda waxaa ka soo qayb galay culimo mas-uuliyiinta heer gobol iyo degmada golaha dhaqanka wilaayada iyo aqoon-yahanka dhallinyarada waxgaradka beesha sade oo nabadoonka dooratay sheekh cabdulaahi raabi oo ka mid ah culimmadii xafladda kasoo qayb gashay ayaa si guud hogaanka dhaqanka kula dardaarmay inay ilaaliyaan mas-uuliyadda loo igmaday dhowr shay baan kula dardaarmayaa naqiibka cusub iyo naqiibadiinna kaleba ee meesha uu suldaanku u yahay amaama allaahi mas-uuliyadda nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man tawallaa min ummati cashara famaa duunaha ummadayda ninkii toban ruux mas-uul u noqda iyo wax ka yar maalinka yowma alqiyaama isagoo lugihiisa iyo gacmihiisu saa isugu xidhan yihiin oo qaawan oo sidaasaa jahanamo malaa'igtu zabaaniyadu ay hor keenaysaa markaasay waxay sugayaan amar bay xagga kor ka sugayaan jahanamo ku rida iyo in laga furfuro nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xarkahan ku xidhxidhan ee luqunta iyo lugaha iyo gacmahaba isku xidhan waxaa ka furaya buu nabigu leeyahy cadligii uu tobankii ruux iyo wixii ka badnaa uu sameeyey afka buuxso cidi kuma arkayse isnidaami cidi kuma arkayse ilaahay baa ku arko kaan mualica xadiidka bukhaari ina rijaala yaquuduuna fii maali illaah dachum falahum naara yowma alqiyaama dadka aad raaciyadda mas-uulka u tihiin allaha looga boqo suldaan cabdiweli oo ah suldaanka guud ee beesha sade ee labada jubbe ayaa goobta ka sheegay in aadan cali aadan ay u doorteen nabadoonka jubbada dhexe insha allahu tacaala nabadoon aadan cali aadan ayaa beesha keentay waa laisku raacsan yahay beeshana uu hooshii ee u idmata asagana uu maxaan ku irahdaa ku shaqeeyo jazaaka allahu khayra jazaa nabadoon aadan cali aadan oo ah nabadoonka la doortay ayaa isagana ka hadlay munaasabadda magacayga waxaa la yidhaha aadan cali aadan waxaan nahay naqiibka cusub ee u dooratay beesha sida ma dalbanin ayadaa i dalbata ilaahay waxaan ka baryahay inuu xilkaas alleh ila garab gala idinkana adila qabataan indheer garadka iyo ganacsatada beesha sade ayaa iyagana goobjoog ka ahaa kelimaadna ka jeediyey munaasabadda ay ku dooranayeen nabadoonka cusub afhayeenka golaha dhaqanka suldaan cabdiraxmaan iyo xogayaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada jubbada dhexe suldaan shuceeb ayaa iyagana soo dhoweeyey suldaanka cusub ee ay yeelatay beesha side ee wilaayada jubbada dhexe ugu dambeyn sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo munaasabadda soo xiray ayaa sheegay in ay la shaqayn doonaan nabadoon aadan cali oo ay duubatay beesha sade odayaasha beesha sade suldaanka ugu horreeya ayaan ka sugaynay inay gobolka naqiib u magacaabaan waa idinka aqbalnay insha allah jazaakum allahu khayran waxaan rabaa insha allahu tacaala naqiibka naqiib aadan cali aadan midaan isfahno oo wada shaqayna allah ka dhigo mid beesha anfaca oo beelaha kale muslimiinta gobol kunool ku noolna anfaca allah inooga dhiga insha allahu tacaala mas-uuliyaddiisiyaa lagu dhiibay waxaadna insha allahu tacaalaa saacaddan laga bilaabo aada ku biiraysaa nuqbada gobolka jubbada dhexe yaad xubin ka taha hadduu ilaah idmo naqiibkii aad noo keenteen waa idinka aqbalnay wilaas amiga eegeda ayaa mashruuc kobcinta dhanka xoolaha u sameysay xoolodhaqatada ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen casaam carafaad deegaanka tulo barwaaqe ee wilaayada islaamiga gedo waxaa laga qiibinayaa sakada xoolaha nool taasoo lagu bixinayo xoolo lagu kobcinayo dadka masaakiinta lagana dhigayo aqniyo fuqarada iyo masaakiinta deegaanka tulo barwaaqo ayaa qaar ka mida la siiyey shan neef oo geel ah iyo soddon iyo shan neef oo ari ah qaar ka mid dadka fuqarada iyo masaakiinta ee la siiyey sakada lagana dhagay aqniyada ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andulus iyagoona u duceeyey mujaahidiinta imaan ibraahim sheekh sahal baa layidhaah waxaan joogaa tuulo barwaaqa maanta waxaa la siiyey shan halaad oo geel ah waa waxaan weligay iisoo marin horena iisoo marin geelan waan dhaqaalaynhayaa insha allahu raxmaan waxaan noo hayaa islaamka diinta ilaahayna in lagu koryeelaan rabaa carruurta aan ku korinayo waxaan rabaa inay ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhawaato gaaladana ebar ka dhigta sahla garguurtana gebi ahaantiiba hala gowracaan dhihi lahaa gaaladana ilaahay ha gubahana gabaadeera islaamkana alloo guusha siiya gu iyo jiilaalba garguurtana ilaahu la gowraca gebi ahaantiiba haddayda aad bay u fiican taha waa raraynhayaa waa kaa geelanna waa wataa galabta shan geel baa liis waa kan weliba kooraha wata waa kaa haddee geelaasaan rabaa galabta inaan haddee dhaqaaleeyo oon wadaha ku oon haddee dadaal dheeraada u sameeya geelaanna haddee islaamka loogu gargaarahayaa oo diinta loogu soo koryeelahayaa haa diintan waa lagu difaaci xasan meesha joogto meesha tuulo barwaaq hal shan geel ah leesiiyey waa mahadsan yihiin waa ku faraxsanahay gaaladana allaha jibiya gaalada allaha jibiya yuhuudda allaha jibiya nasaarada allaha farxadayda saf aad aan ugu faraxsanahay علي عبد الله علي امام بلير هان جوغا هدا قبل كجدا قرباري دقمدا كل بروقان تاغن حركة الشباب وحي سيسي صدن يشنفو اريغا سكدا هاي سيسي ما شاء الله الهي وحان كبر يا دي كتابك الهي كر الله كيال مركا فرحدة اذا عادي وفي عنتهي اريغاس نوا قاتي وانا كماسي اذن وفرحسن هاي قال الله الدمية قال الله الدمية مسلمين تن كر الله كديغا ولي ما سومرين انتاس لسينا ima soo marin mana arkin waana ku faraxsanahay waana adduunkayn ima soo marin taasoo kale cid ay soo martayna lama sheegi karo hadda ka ka hor mujaahidiinta laga helaa warkaas isaga ilaahay ha barakeeya korna allah ka dhiga gaaladina allaha dumi magacayga jaran maxamed aadan jiraa dhayiraha wadankan ku noolahayna waa gada deegaanka tuulo barwaaqa wadaadaha ari soddon iyo shan neef ay siiya farxadayda maasha allah khayr allaha siiya iyagana guudhi gacan buuxda allah ka dhiga gacan sarraysa allah ku dara meesha dhisku gala guusha allah raaciya cadowgooda cagta hoosteeda allah geliya anigana farxadaan dareensanahay anoo fiican siraad isaaq la yidhaaha oo jooga ee tuulo barwaaqa deegaankayna waana tuulo barwaaqa majaahiinta maxay siisay soddon iyo shan neef oo ari e gurigayga iigu imaaday way iigu deeqday way mahadsan yihiin cadowgana allaha ka qabta gaalana allaha jibiyo waana mahadsan yihiin guulaystayaal muslimiinta maxaan ugu duceynaa gacantooda tii sarraysa inuu alla ka dhiga cadowgana alla ka qabta kuwii guulaysta alla ka dhiga kuwii guulaysta allaha ka dhiga kuwii waaray allaha ka dhiga cadowgana allaha ka qabta saan u arkaa farxad adduun keliya aan la hadli la'ahay farxad adduun keliya aan la hadli la'ahay mujaahiinta way mahadsan yihiin boqolkiiba boqol way salaaman yihiin wayna mahadsan qaybinta sakada xoolaha nool ayaa si toosa uga socota degmooyinkii deegaanada wilaayada islaamiga ee gado waxaana maalmihii lasoo dhaafay sakada xoolaha nool laga qaybiyey deegaanada yaaqle iyo hereere tuur oo ka wada tirsan wilaayada islaamiga ee gado jazaaka allaahu khayran walaalka cazaam guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkays waxaanimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanageynta haas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaanoo suurtageli waan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiintu waad kumaadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajirsi dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وجهادكم مبارك